بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صدن يسقالات كتابك الياقوت النفيس النكاح عباداتك بيعي هدان كسب حني قيبتي صدحات كتاب كوي نكاحي بالغ الله marka nikaaxu waa iska shay dabiici ah oo loogu loogu talagalay nasligu inuu baaqi ahaado noloshu inay jidho koonku inuu sii camirnaado dadba dad dhalaan bini aadanka waxyaalaha lagu sharfay oo lagu karaameeyey ayay ka mid tahay ayib waa la isku booriyey guurka aayaad baa jira yaa ayuha nnaasu yaa ayuha nnaasu yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijaalan kathiira wa nisaaa marka nima- nikaaxi ma mubaaxba ma sunna muxuu yahay culimada qaar waxay dhaheen waa iska mubaax qaarna waxay dhaheen waa manduuba waa sunna maya axkaamta shantaabaa soo dariso mar waa waajibaya guurki waa waajib mar waa xaaraam mar waa sunne mar waa karaahiyo mar waa waa mubaax arrimahaasaa ka mid a ayib oo qofkii hadda xumaan inuu ku dhaco iyo wax la mid oo kale iyo naftiisa uga baqa inuu xumaan ku dhacdo kharash ku filanna haysa xaggii guurka dee waa inuu guursado khasab bay ku noqonaysa dayib marka guurkii sidaasuu kuu noqdo waxaa ka mid a guurku maruu xaaraan noqonayo qof baa xaasuu qabay wuxuu rabaa walaasheed inuu guursado ama eedadeed ama har- habaryarteed mar hadduu tii hore qabo taa kale ma guursan karo afar dumaruu qabay markaasuu afartiiba waa ku xiran yihiin mid shanaad ma guursan karo waa ka xaaraam ama middood buu furay ama labuu furay ciddadii baysan weli ka bixin ma guursan karo ilaa ciddadii bay weli ku jiraan wuu soo rajciyeysan karaa nikaaxii wuxuu yidhi marka an nikaaxu luqatan xagga luqada adammu baa la yidhahdaa waa duman iyo wal wadu wadli baa la yidhahdaa wa sharcan xagga sharcigana waa caqdun caqdigaasoo yatadamanu keensanaya dimnisanaya ibaaxata wad'in wad'i ibaaxadiis iyo bannaanaantiis bilafdina ku keensanaya bilafdi inkaaxin qaar buu qorayaa bilafdi nikaaxin aliftii bay ka tegayaa himsadii waa in la keeno bilafdi inkaaxin wey inkaax lafdigiis aw taswiijin ereyada wax lagu guuriyo waa inkaax ama aw taswiijin taswiij aw tarjamatihi fasiridiis labadaasoo luqa kale lagu tarjumay inkaax laftiisa wax lagu nikaaxin maya inkaaxa iyo taswiijka wixii laga ishtiqaaqday oo laga dhambashay baa wax lagu guurinayaa ama tarjamaadooda iyagiiyo luqo kale lagu tarjumayo ama soomaali ama ingiliish ama luqo kale baa wax lagu guurinayaa marka siiqada in hadda la celceliyo oo dee zawajtuka baa la dhahayaa ama ankaxtuka culimadaaba le saddexdaba mar zawajtuka ha- ha maro siiqada marna ankaxtuka ha maro marka kalena labadaba ha ku- ha isku daro zawajtuka wa ankaxtuka ha yidhaahdo waay adkayn iyadoo looga jeedo taasina wataa arkaanu nikaaxi nikaaxa arkaantiis arkaanu nikaaxi nikaaxa arkaantiis khamsatun waa shan zawjun zawjkii وحقرسانيي وزوجة زوجتي وولي ولي زوجان قبل قفك اللي قريني ولي جدي وشاهدان هي اللي بشاهد لو مرخانتي ويران وي هي وصيغته صيغتي هو شاهد الان وحسك النكاحي بالشيء يا جوان مرخانتي بكينين حسك قوري وحبا كمان جنان shaahid baa lagama maarmaana shaahidaan baa lagama maarmaana marka weligiina dee aabbaha ugu kow ah hadduu joogo awow waa ku xiga dee aabbe la waayo waaye siiqadiina hadda midaan soo sheegaynay weeye siiqatu taswiij ama inkaax waa in la isticmaalo madhabkeenna weeye ama iyaga fasiraadoodii siiqooyin kaloo hadda meelahaas iska wada yaacayo wax lagu nikaaxinayo aan maaragtay waxba ka jirin oo qaldan baa tiro badan shuruudu zawji zawjka shuruudis shuruudu zawji sabcatun waa kan wax gursanaya shuruudda laga rabo waa toddoba cadamul ixraami ixraam la-aan xaj iyo cumro waa inuusan xirnayn waa shardiga koowaad wey cadamul ixraam oo qof muxrima haba ma guursan karo xataa wakiil ma samaysan karo u aqbala walikhtiyaar weeye midda labaad ikhtiyaar waa doorasho waa inaan la khasbin khasab ku guurso oo khasab loogu nikaaxinay ee waxa weeyaan ikhtiyaar baa la rabaa mar haddaan xaq lagu khasbaynin ikraahaasi suurtagal ma aha waa labo watacyiinu cayinid waa in hebelkan zawjku waa in la yaqaan axadurajuleyni laba nin midkood baa wax u guuriyey ama labadaa midkoodu oo ninkiiba hebelku gaarka wax loo guuriya lama yaqaan suurtagal maaha laakiin nin hadduu yidhaahdo gabdhahayga mid ka midaan kuu guuriyey buu nin kale ku yiri labadoodana mid bay u wada jeedaan weliguna mid buu u jeedaa midhaawil bay isla ogaayeen kan loo guurinayana mid buu u jeedaa waa isku mid waa asaxaysaa middaas waaye waaye wa cilmihu baa shardiga zawjka wax loo guurinayo ogaalkiisa bismi lmar'ati haweeneyda loo guurinaya magaceeda waa inuu yaqaan aw amase haddousan aqoon caynihaa caynteeda daatadeedii caynteeda waa inuu yaqaan oo heblaayo ama waa inuu u yaqaan ama caynteeda oo waxa weeyaan gabadhan inay tahay buu cayn ahaanteeda u yaqaanaa caynteedii uu garanayaa waaye oo magacii markii la sheego waa fulana bintu fulan heblaaye hebel ama caynteedii gabadhan halkan fadhidaa lagu guuriyey saasuu u garanayaa xataa haddii magaceeda magac aan hayn lagu sheego waa asaxayaa haddii mar la ishaaroo la dhaho gabadhan ishaaradaa ka xog badan waaye waxaa kaloo shardiga wa cilmuhu isaga ku cilmi lahaanshiisa inuu ku cilmi leeyahay bixillihaa xalaal u ahaanshaheeda lehu isaga xalaal u tahay inay xalaal u tahay waa inuu ku cilmi leeyahay taasna waa shardi kale gabaruusan ogeyn inay xalaal u tahay iyo in kale ma ansaxayso magaalow soo galay wuxuu ogyahay dad maxramkiisaa baa jooga gabdhihiisii gabdhihii walaalihiisa wax la mid a waaye meeshay ka degan tahay magaalada ma garanayo dumarkii badnaayoo joogay hadduu wax ka guursado dumarkii maxramkiisii ahaana meesha ku dhex jiraan uusanna garanayn waxa weye haddii dad badan meesha ku nool yihiin guur waa u asaxayaa laakiin tiro kooban oo dumara hadday meesha joogaan waa in la xaqiijiyo inay gabadhii xalaasha u ahayd ay tahay gabadhan uu guursanayo ayib waxaa kaloo shardiga wadukuuratuhu ninkan dukuuradiisa ninnimadiisa yaqiinan hubaal inuu nin yahay uusan labeebsho ahayn ama khunfo ahayn waa in ee la hayo waa shardi waay oo nin la huba yahay wa cadamulmaxramiyati maxramnimo la-aanteed baa shardiya beynahu isaga iyo wa beynaha gabadha loo guurinaya isaga wax maxramnimaa waa inaysan ka dhaxaynin ilaa haddii maxramnima ka dhaxayso nikax ma asaxay waayo dadkii maxramka ahayd waa inaysan ahayn maxramka qaar waxa weeye dumar aan weligood u bannaanaanayn kuwo ah iyo kuwo la diidan yahay inuu isku keeno laakiin hadduusan isku keenayn la ogol yahay kuwa aan ta'biidka aado marna aan u bannaanayn oo markas xaaraanta ka ah waa sideed iyo toban toddoba nasabka ah waaye iyo toddoba ridaaca ah soo afar iyo toban maaha toddoba iyo toddoba iyo afar xididnimada ah musaaharo ah sideed iyo tobankaa wey see ku garanaysaa gabadh waxa wey hooyadiis gabadhou dhalay maca wixii kasii farcamo weligeed walaashiis habaryartiis eedadiis walaalkii gabadhou dhalay walaashi gabadh dhashay waa toddobadii nasabka toddobadaasoo ridaaca toddobada toddobadooda kale ridaaca hooyadii nuujisay tay caanaha wada nuugeen tii la dhalatay sidaasoo kale afarna waa musaaharo xaaskiisa hooyadeed weligeed uma bannaan xaaskiisa gabar ay dhashay mar haddii xaaskiisa ay kulmeen gabar ay dhashay weligeed uma bannaana aabbihiis xaaskiis waa saddex wiilkiisa xaaskiisa waa afar afartaas waa musaaharo afartaasna weligood uma bannaana afar iyo tobanka hore aa ku daraysaa waa sideed iyo toban kuwa jamaca la diidayo si kale xaaraano ma aha in laisku keenaan la ogolayn waaye waa laba kasoo dumar oo nasab ka dhaxeeyo ama ridaac oo midood haddii nin lagu qadaro tan kalena mid dhadig lagu qadaro aan isguursan kareen dii mid labadan dumarka midna nin laga soo qaadi lahaa midna dumar laga soo qaadi lahaa aan isku bannaanaadeen waaye lama wada dhalatay laiskuma keeni karo wa an tajtamicuu bayna alukhteyni laba wada dhalatay gabar iyo habaryarteed gabar iyo eedadeed wakaa kuwaasi isku keeniddaan la ogolayn masaladaasna waa taas weliba dee gabadha uu rabo inuu guursado ama iyaduba wejigeeda iyo labada kaf inuu arko waa fiican wejiga iyo labada kaf waaye oo intaasaa inta kale looga deliishanaya laakiin meel kaloo jirkeeda ka mida in iyadu u bannayso ama uu arko lama ogola ilaa ajnabi bay kale yihiin ha sawir bausan ku arki karin si kaleusan ku arki karin mamnuuc shuruudu zawjati zawjada shuruudeeda ninkii waa laga soo hadlay zawjadii waa xaaska shuruudu zawjati arbacatu way cadamul ixraam iyadana ixraam la-aan muxrimada waa inaysan ahayn xaj iyo cumro xirnay watacyiinu cayinid waaye labadaas midood baan kuu guurshi waa in la cayino tacyiinka muxuu noqonayaa tilmaan ama in la sheego ama loo jeedo gabadhan la yidhaahdo waaye gabadhaydaan kuu guursay gabar kalena maba dhalin waa iska caddaa markaa ama gabadha gurigaan ku jirdaan kuu guursay gabar kale kuma jirha meesha ama middaan haadihii middaan ishaaro hadduu doono magac kale ha sheego waa inagi soo nin walkhuluwu baa shardi ah gabadha la guurinaya inay ka maran tahay min anikaaxi guur waa inay tahay guur iyo nikaax kale waa inay khaali ka tahay oo gabar cid kale ku xiran lama guurin karo haddii gabari dhahdo wax nikaaxana ma waa ka marno nikaax kuma jiro ciddana kuma jiro warkeeda waa la yeelaya oo weligeedii warkeeda wuu qaadan karaa sidaas wuu ku nikaaxin karaa hadday laakiin dhahdo hebel xaaskiisii baan ahay waa i furay ama waa iga dhintay warkeeda la aqbali maayo weligu qaadan maayo waa xaakimki weligaas ilaa markhaanti waa in la keeno nin gabar nin kale xaaskii lagu ogaa ama ay dhahday waa iga dhintay ama waa i furay caddayn waa in la helo si kale laguma nikaaxin karo weliga khaaska isagu waa ogaan karaa de waa nikaaxin karaa laakiin weliga caamka ah oo dadka kaloo hadda gabdhaha loo keenaya ah gabartir waa laysoo fura ama waa layga dhintay ninkeedii la garanayo ilaa caddayn la helo layskama nikaaxinayo waxaa kaloo shardiga waa inay khaali ka tahay walkhuluwu min ciddati hayri lkhaadibi kan hadda doonaya heyrkiis oo ragga kale ciddadiis waa inay ka maran tahay kan hadda doonaya in lagu guur loo nikaaxsho cid aan ahayn waa inaysan ka cidda tirsanayn kan hadday ka cidda tirsanayso dhib ma leh laakiin mid kale hadday ciddo kaga jidho iyadoo ciddo ku jidha looma guurin karo kii ciddada ka tirsanaysa midaan ahayn looma guurin karo waaye nin baa gabar furay dalqad ama laba ku furay waa dalaaq rajciya waaye ama baa'in buu ahaa saddexdiiba kuma furin waaye cidday ku jirtaa soo ma aha cidday ku jidhaa cidday gelaysaa macnaha laakiin ciddadii isagoo iyada ka cidda tirsanayso yaa saxa nikaaxuhaa fi lciddati waaye nikaaxeedi ba asaxaya ciddada dhexdeeda haddii kale laakiin ma asaxayo hadda mathalan si oo uu qabay nikaax inuu asaxayo shubha ah bay isku arkeen gabar buu guursaday wuxuu u qabay in weligeedii fog yahay waa lagu nikaaxsho ilaa markaa weligeedii baaba jooga ama meeshuu ku malaynaya meel aan ahayn oo uga dhow meeshii buu yimid sidii baa loogu nikaaxshay sidii bay isku arkeen hadhow baa loo sheegay in weligu uu dhowaa ama joogay dee ways arkeen cidda gelaysaa laakiin isagii laftiisa waa loo nikaaxin karaa war hadda arrinta hala soxo oo nikaax saxa loo nikaaxsho waa loo nikaaxin karaa laakiin hayru lkhaadib kan doonaya mid aan ahayn oo kale iyadoo kan ciddo kaga jidha looma nikaaxin karo waa kaa ayb aabbuhu xataa hadduusan gabadha mathalan weligu hadduusan la rabin ninkan markuu maqlay nikaaxii hore inuusan asixin oo nin kale siiy yihi nin kale anbu gabadhi ku xira kiina inta meel kaloo kasii fog tegay buu soo nikaaxsada nikaax saxiixa kuf iyana isku yihiinoo shuruudii oo dhan la helay kan hadda aabuhu nikaaxshay ama weligu waxba kama jiraan laanna markii hore nikaaxii horaa xumaaday ninkan bay ka cidda tirsanaysay kiibaa mar labaad meel fog loogu soo nikaaxshay aabihiina wuxuu leeyahay markii aan ogaada kii hore inuusan waxba ka jirin baa ma nikaaxshay waa masale dhacda moogta mar hadday kan ciddo ka tirsanaysay isagan waa lagu nikaaxin karaa laakiin aabuhu nin kale iyadoo gabar ciddo nin kale kaga jirha nin kale kuma nikaaxin karo ya nin kale aan kuba xiray markiiba uu leeyahay ma suuroobas war masale dhacda soo maha waaye wa kownuhaa ahaanshaheedaa shardiga gabadhaan ay tahay unfaa mid dhadig yaqiinan hubaal aysan iyana labeebsho ahayn qof dhadig oo dumar ah oo yaqiina waa inay tahay gabadhii niqaab iyo wax lamida wejiga ugu xiran yihiin labada nin oo ku markhaanti kacaya waa inay wejigeeda arkaan oo yaqaanaan ama arkeen caqdiga ka hor ilaa mushaahideyn weeye oo haddii sidaa laiskaga nikaaxiyo iyadoo niqaabkeedii mada wejiga u saaran yahay labada markhaantina aysan waxba ka garanayn nikaaxi ma asax ayaa la leeyahy waa masala laga hadla iyaduna marka ninku inuu doorto gabadhuna doorato qof wanaagsan oo saalix ah ayaa fiican qofku waa inuu diintiisa wax kas u doorbiday u weynin waa qof diinta wana- ku wanaagsan shuruuddu weliyi nikaaxi nikaaxa weligiisa shuruuddiisa mid kasta arkaantii shan tahay meel gaaroo ku qoraya isagoo shuruuddii caddaynaya waa kitaab cajab badan kitaabkaan oo aad iyo aad ugu fiican arrimahaas shuruuddu weliyi nikaaxi thamaaniyatun nikaaxa qofka weliga ka ah shuruuddiisu waa sideed alikhtiyaar doorasho weliga lama khasbi karo waa in ikhtiyaarka walxuriyatu xornimo addoonkii maya wal- wadhukuuratu labnimo oo qof dumara qof kuma xiri kadho qof watakliifu takliif waa maxay waa baalig caaqila waayo haddii gabadha weligeedii uu yahay ilmo yaroo sabiya iyaa guurinaya oo ilmahan yaroo sabigaa qofkii kusii xigi lahaa oo isagu shuruuddii dhammaystirtay baa guurinaya ama waa takliif male waa waalan yahay kii uu guurin lahaa kii ku xigi lahaa baa guurinaya waayo wuxuu yidhi waa cadamulfisqi baa shardiya weliga waxaa shardiya fisqi la-aan fisqi waa inuusan meesha jirin weli faasiqa hadduu yahay waa khatar ilmahan yar oo wiilkaa markuu iska qaan gaaro dembi weyn aan lagu ogeyn sakiira usan daa'imin mar haddii sidaa uu yahay waa iska weli cadaaladii waxba lala raadin mayo faasiq ilaa ma ahe gaalkii baa soo islaamay waa guurinayaa faasiqii baa toobad keenay waa guurinayaa waaye waxaa kaloo shardiya wa cadamu ikhtilaali nadari nadarkiisa iyo eegmadiisa dhimankeeda la-aanteed ikhtilaal in qofkan garashadiisii iyo maskaxdiisii iyo aysan isku dhex yaacin weliga ah oo maxay isku- maxaa keenaya isku dhex yaac biharamin weyni aw khabalin sacsacnimo gabadha weligeedii hadduu yahay tashayb noqday ama sacsac noqday ama khabal ku dhacay maskaxdiisa aysan caadi ahayn dee welinimadii mar hadduu saa noqdo welinimadii buu ka baxa waaye taasi wataa caqli fasa caqligii baa ka fasaaday ilaa gabadhii qofka kufuka u ahaa munaasabka u ahaa iyo ma u garanayo ma kala raadin karo waaye marka shardigaasna ah, halkaas buu uu keenay marka waxaa jira adduunkii hadda dee fisqigii baa batay horta wa- weliga koowaad waa aabbaha haddii la waayo awow waa ku xiga haddii la waayo walaalkeed aabbihii hooye is- walaala ka yihiin haddii la waayo walaalkeed xagga aabbahay walaala ka yihiin haddii kale la waayo walaalkeed wiilow dhalay oo walaal shaqiiq ah haddii kale walaalkeed la-aba wiilow dhalay adeerkeed shaqiiqaa ku xiga adeer la-abaa ku xiga wiilashoodii baa ku xiga waaye taa halkaasaa la dhigay waxaa soo haray haddii uu weligu waxaa la niri waa inuu yahay baaliq caaqila mukhtaara rashiida faasiqaan ahayn qofku haddii aan xumaan lagu ogeyn welinimadiisa wuu haystaa laakiin waa hadda waktigan zamanku fasahaaday oo dadkii si noqdeen dee waddankiiba dadkiiba dad badan oo faasiqiina oo dadna dhalay oo gabdhahoodii iyo dadkoodii joogaan baa tiro badan haddii la yidhaahdo waxba weli uma tihidna dhibaato ka badan baaba ka dhacaysa iyagiibaa isdhaamee hal iska saamaxo waaye waxaa laga yaabaa haddii hadda weligaan aabaheed oo faasiqa laga kaxeeyo ninka kale usii guurayso faasiq kale inuu yahay marka faasiq faasiq uga guur faa'iido male kan loo guurayaba mid habboon inuusan hayn baa dhici kadha waaye laakiin faasiq hadduu yahay dahabku iska soo xirtaa isagoo nina gabadha aabaheed fargashi dahabaa ugu jiraa silsiladba hadduu doono qoorta gashaday marka caqdigu dhacayo iska bix baa laleeyahy zawjka laftiisa wax loo guurinaya hadduu waxaasoo kale dad waxaas ka xirxirtaa jira oo iska dembi iskaga jira iska- bixi baa la leeyahy waayo marka hal iska saam waxaa la mida midka hadda maanta khamrada gadaya ama midka cabaya oo dadka toos eh, muujinaya isaguna waa khatar waa fisqii buu la jahrayaa ama shaqo xaaraanoo gacanta ku haya oo ka shaqeeyaa ayib waaye ayib yuriid an yatawaka min camiha marka dee masaa'il badan oo nikaaxa la xidhiidhana waaba jidhaa oo hadda shaarixu uu qoraayo oo wada muhiim ah waxaa kaloo shardi ah waa cadamul xajri sharid la-aanteed bisafahi safiihnimo sababkeed waa inaan loo sharin kan oo weliga ah waa inaan loo sharin safiihnimaa xilka lo- loo shara oo wuxuu qaangaaray isagoo aan rashiid ahayn ama isagoo fiican bu inta qaangaaray xoolihii sayrsariyay saa waa la shara ninaan naftiisiba amarkeedii laga joojiyo oo naftiisiba aan tawallinayn cid kale amarkeed tawallin maayo weli noqon maayo waxaa kaloo shardiga waa cadamul xiraami weliga ixraamkiisa la-aantiis waa inuusan xaji cumro xirnayn hadduu wuxuu xiran yahay isaguna gabadh waxba ma nikaaxin karo wakiilkiisu wax ma nikaaxin karo xataa wakiilku hadduu xalaal yahay anaa xalaalaho ninkaasi waa muxrima anaa u wakiil ah laga yeeli maayo ayib shuruudu shaahidayi nikaaxi nikaaxa labada ka markhaanti kacaya shuruudoodii baa laga hadlaya shuruudu shaahidayi nikaaxi ithnaani waa labo ahliyatu shahaadati shahiidnimo ehelnimadeed inuu markhaanti kaco waa inuu qof ehel u yahay waayo hadduu laba addoon u keen u yeerto ama laba gabdhood inta u yeerto dhaho markhaanti ka noqdo nikaax baa halkan dhacaya ama laba faasiq ama laba dhagala ama laba indhala haba ma ansaxayaan waayo labada isguursanaysa labadooda wiil hadday u yeertaan mdhamdhaa waa isfureen marka dib bay isku guursanayaan markhaanti bay ka dhigteen labadoodii wiil wiilkeedu gabadha weli u noqon maye meel dhifa mooyaane laakiin labadii bay markhaantigii ka dhigeen ama laba cadowgoodi ahba u yeerteen waa saxaysa ayib waxaa kale wacadamu tacayuni u caynoobid la-aanteed lilwilaayati wilaayada waa inuusan u caynoobin hadduu weli- welinimada keligiis ku noqdo ya markhaanti ma noqon karo waa masale muhiima halkan soo socoto hadduu welinimada u caynoobo isaga unbaa welinimadu saaran tahay markhaantiga kuma biiri karo aabbaa gabadha weligeedu ahaa ama walaalkeed buu ahaa hal wiilo walaalkeeda marka wuxuu yidhi anu wax ma nikaaxin aqaane waana gabadha weligeed anu wax ma nikaaxin aqaane saddex nin keliya meesha ku joogaan labadii nin oo kaleoo meesha joogto wuxuu yidhi midkood adigu nikaaxi adaa yaqaane anigu markhaantigan gelayaay gabadha weliga u ahaa buu markhaanti buu rabaa inuu noqdo welinimadiina wuxuu rabaa nin kale a- inuu wax ku nikaaxsho ma asaxiso waaye weligii markhaanti ma noqonayo ilaa weligii waa u caynoobi aabba miyaa laba aabba noqda waa keligiis soo maaha ama hal wiiloo walaaloo markhaanti u ahaa wiilal badan hadday yihiin waxbay ahaan lahay ma suuroobayso ayib shuruudu siiqati nikaaxi nikaaxa siiqadiisa shuruudeed shuruudu siiqati nikaaxi waa shuruudu siiqati lbayci wax badan baa layna ku xawaaleeyey ama layna ku xawilay beeca siiqadiisa shuruudeedii dhowr iyo toban kahay wa kownuhaa iyo ahaanshaheeda siiqada nikaaxa bilafdi inkaaxin inkaax lafdigiis aw taswiijin taswiij lafdigiis aw tarjamati fasiridiis waa wa- kuwaas wixii laga dhambashay weeye ankaxtuk iyo zawajtuk iyo fasirkeedii waxaan kuu guuriyey ama waxaan kuu nikaaxshay fasirkii baa noqonaysa moogta lafdiyadan kaloo meelaha yaacayo dadku wax ku nikaaxinayaan aan kuwaan ahayn iyo tarjamaadooda wax kama jiraan weye ayib qaabkaana la rabaa in loo maro waa kuu xalaaleeye iyo waa ku siiye iyo waa kuu ogolaaday iyo waa kuu fasaxay iyo waxaasoo dhan war maaha haddii qof maqan nikaaxa loo aqbalayo kan uu soo wakiishay waa inuu yidhaahdo qabiltu nikaaxahaa lahu nikaaxeedii waa u aqbalay lahu isaga lahda hadduu ka tago waxba ma ansaxayso niyadiisa waxba la fiirin mayo waana aqbalay buu yidhi ni- qab- qabiltu nikaaxaya ee hebel baan u aqbalo maba dhihinba waa khalad waaye sidaas baa marka nikaaxi uu noqonaya wuxuu yidhi halkan suuratu nikaax nikaaxa qaabkiis meherka in la sheego shardi maaha waa kuu meheriyeydan iyo hadda waxay leeyihiin waa kuu meheriyeydaas meherku waa xoolahan gabadha een, sadaaqeeda ah waa meher ah ee siiqadii waa wax gaara siiqadu lafdi kaley leedahay kuwaan soo sheegnaya suuratu nikaaxi an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaahdo licamrin u yidhaahdo zawajtuka zawajtu anu waa guriyey ka adiga muwalliyatii baan ku- ku guri waa midaan weliga u ahaa weeye hindan ama hinda hinda ah baan kuu gursh saasoo dhahaya meerkii hadduu doono yuusan sheegin saasuu ku dhawaaqaya sidaas ma marka siiqadii kuba asaxday oo ga- gabadhiisii uu guurinaya ama gabadha weliga u ahaa iyo wixii la mid ah. fayaquula camrun camarna yidhaahdo qabiltu waan aqbalay taswiijaha guurkeedii waa aqbalay isagii baa markan qof kale meeshan kuma jiro kii wax guurinaya weligii baa hadlaya kii loo guurinayana isagii baa hadlayo jooga qabiltu nikaaxaha qabiltu taswiijaha weliba waxaa fiican dad badan oo in meesha la keeno ahlu khayr iyo culimo iyo ahlu salaax ahoo ee caqdiga agtiisa labada markhaatiya weli keliya kasii badan oo min nikaaxi la caan bixiyo la- ee la baahiyo masaajid in nikaaxu ka dhacaa fiican bisha shawaal inuu dhacaa fiican oo ramadaan ka dambaysa ee reer dhisida lafteedu bisha shawaal bay fiicanta labada zow isguursaday in loogu duceeyaa fiican caqdiga kabacdi baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayrin wa caafiyat weliga iyo markhaantiga iyo waxaas caqdiga ka hor dadaal ahaan in xagaa toobadkeen aan wada toobadkeenno le- lagu- la yidhaahdo way fiican taha waaye taasna waa fiicanta sidaas baa marka arrintii ay noqonaysaa in lagu maamulaya khudbooyinkii dee la akrinayay iyo aayaadkii iyo sunnaha ahayd iyo arrimahaas oo dhan waa fiican yihi nikaaxu mathalan eh, dee aayaadkii baa la akrinaya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آياتكاس النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء نكاح والنكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني حديثي بسو آخرين يا انت سودان مركي لا سو آخريو بوحو دهيا قولوا جميعا دمانتي واحد دهدان dadkii baa la rabaa in meesha yimid in toobadkeen iyo maaragtay haddeer la muujiyo nastakfirullah aamanaa billah baan rumayna wabima jaa can illaah alle xaggii wixii ka yimidna waa rumayn calaa muraadillaah ilaahay so uga muraadayaan u rumayn aamanaa birasuulillaahi baan rumayn wabima jaa can rasuulillaahi rasuulka ilaahay xaggiisa wixii ka yimid waa rumayn calaa muraadi rasuulillaahi rasuulka ilaahay se uga muraadayaan baan u rumayn aamanaa bishareecati shareecada waa rumayn wasadaqnaa bishariica shareecada waa waa sadaqna watabara'naa waxaan ka beri noqonay min kulli diinin diin kasta oo yukhaalifu diin alislaam islaamnimada diinkeeda khilaafaya diin kastoo islaamnimada khilaafsan beri baan ka nahay nacuudu billaahi min almunkaraat munkaraad oo dhan baan ilaahay ka maangalnay nacuudu billaahi min tarki salawaat salaadaha ka tegidoodaan ilaahay ka maangalnay nacuudu billaahi mima yakrahu allah ilaahay waxaan ka maangalnay wax allaale wixii ilaahay nacayo ousan raalli ka ahayn waka saas bay dhahayaan marka waa arrin cajaa'ib ah siyaalahaasoo kale bay ku dhawaaqayaan dadkii oo dhan baa la dhahayaa aan akrino insha allah halkan jeeg- eh, sheegaynaa masaladan waa muhiim nikaax horta in lasoo celceliyo waxba hadda meesha ma habboona laakiin mathalan ibnu xajar baa waxaa la weydiiyey dad hoos isku nikaaxsaday meher yara hadhowbay caqdi labaad iyo nikaax labaad dadkii oo dhan hortiisa iyo meher tiro badan oo la sheegayo oo waxaan maaragtay suuqa ii geli oo kala ahoo buunbuunin ah hoos baa awal ni- ni- meher yar ah waa la isnikaaxsaday xoolo yar baa la isku nikaaxsaday marka waxaa leeyahay xoolo badan hadda ummadda horteeda ha laga sheego mar labaad nikaaxa lasoo cesho ummaddii oo dhanna ha la ogeysiiyo sidii baa la sameeyey waliajli tafaakur fantan iyo maaragta intaasaa la isku nikaaxsaday iyo waxbay ka rabaan meherku waa kii hore xooluhu waa un xoolihii hore xooluhu hee waa xoolihii hore xoolahan badanoo dib laga sheegay meesha marna ma imaanayaan na dhogti ma sugnaanayaan wallahu subxaanahu watacaala wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab